Roobabkan oo ahaa kuwo si weyn loogu diirsaday isla markaana ay ka da'een degmada Saakow ee walaayada Islaamiga ah ee Jubbada Dhexe iyo deegaanada kaabiga ku haya kuwaasoo dadka iyo dunyadaba ay ku diirsadeen roobabkan lagu qabowsaday ayaa soo bilowday xalay abbaaro saacadu markay ahayd saddex saac iyo konton kuwaasoo soo gaaray ilaa Saakay bulshada degmada Saakow ayaa laga dareemayaa farxad weyn maadaama maalmihii lasoo dhaafay kuleel iyo roob yari ay jirtay kuwaasoo iminka si isku mid ah ugu shukriyeen nicmada uu siiyey Allah haddaba codbaahiyaha idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaan la dhex qaadnay bulshada ku nool degmada Saakow kuwaasoo aan wax ka weydiinay sida ay ugu qabowsadeen nicmada Allah aadan xasan cali waa aadan xageed joogtaa saagow Saakow maanta ilaa xale maxaa ka jira maanta ila ishaaka saakow rooba ku da'i roobay la da'i uu ka mayha bilaawaday roobkaas afar saa afar saa ilaa iyo haddii hiraabtalku haddii la roogo saacadan marka ee tuman ee hal saa tumi kow daqiiqo la roogo rooban ahaay id id een roobani hali marka roobka meele ilaa iyo tuulooyinkana jarma roob saakuuley kigmaya roobkaas marka gii meelo aan ugu waraysaday teleefoono ka waraysaday waro kulli buusameen marka sida tuulooyinka ka heeran sida lowiley sida oo sankoorey sida masaarwiin sida qeydajuusa sida marmarkaa roobkaas lagobaan kulli ma roob saakuuley kigmaya ilaa i afar saa owka ilaa i haddana marka shalagoymi leh
dhawo idaacadda alfurqaan anoo magacay ka bilaabo warsamo maalin abshir oo ka magac dheer wiirow degan deegaanka saakow alxamdulilah failaahi xamdo xalay roob eed in wiin yanindhi roobkana may bilaawaday saacadda markii hayta daqiiqooyin saddex saac iyo labaatan daqiiqa markii hayta yaa bilaawday falilaahi xamdu ilaa iyo shan saac hooji yanin socdi kabacdi wali ku dambooyi dhidahaanga naqdi ilaa haddaana siinla hadlaayo saacaddaana siinla hadlaayo oo ka beegan ilaahay kinroonyaa ka beegan hal saac iyo daqiiqooyin malaraayo roobka wili niindhiyahay usoo dhidee falila xamdu deegaanadana inta badan hadda oo saakow ee roobka eed iyo malaraayo isa nhaaye waan roobkoo la isgeeyey meelaanan waraysdi oo sideed kilomitr eh oo beertay aniganka yaalla oo gurmaysa leerow naftiya roobka saas oo kale kan una nahaayo oo saakow deegaanjir haaye leeyeen haaye falila xamdu ilaahay ka mahadsan ilaahay anka nicmadaas ilaahay niinridii ilaahay ka mahadsan ilaahay anka mahadayaana bismillaah waan ku dhowahay idaacadda islaamiga alfurqaan magacayga waa cabdulaahi ku nool degmada saakow waxaa haray nagu da-ay roob wuxuuna nagu bilowday saddex saac oo habeennimo ilaa wuxuu noo da-ay shan saac haatan aan kula hadlahay ilaa hadda wuu noo da-aya hal saac i hoogoo la joogo maasha allah alxamdulilaah ilaahay wuu noo barwaaqeeyey roob fiicanaa nagu da-ay alxamdulilah ilaah baa ku mahadsan roobka deerta ayaa ka bilowday qaybo ka mid ah geyga soomaaliya laakiin waxaa xusid mudan in meelo qaar uusan weli ka da'in